magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u fara badan ayaa bilaha ay cimiladooda aad u kululaato waxay inta badan qoysaskooda u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhulxebeedka kuwaasoo dadweynaha inta badan ay raacaan roobabka iyo weliba qabowga ay kaga nafisayaan kuleelka daran ee ka jira magaalada sidoo kale xilliyada ay dadkaasi ka hawa bedeshaan magaalada ayaa waxaa dhaqaale fara badan ka sameeya gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn oo rarkooda xilliga xagaaga uu ka dhaqaala badan yahay xilliga qaboobaha waxaana bilaha may iyo weliba bisha juun si xawle u socdaa gawaarida sida dadka kuleelka ka gurya bedelanaya taas oo gawaarida dadka wata ay helaan dalabyo magaalada boosaaso ayaa ah magaalo xeebeed badda cas waxaana xilliga bilaha qaar ay noqdaan kulayl marba marka ka dambaysa kasii daraysa waxaana qiyaastii uu dhexeeya soddon iyo sagaal digrii ilaa iyo afartan cabdifataax nuur cabdulaahi oo ka mid ah dareewalada gaadiidka basaska kaxeeya ayaa ii sheegay in sanadkan kuleel saa'ida uu ka jiro magaalada ayna dadka si xowle uga xagaabaxayaan waxaa kaloo uu sheegayaa inay ka cabanayaan shidaalka oo marba marka ka dambaysa qaali kusii noqonaya iyo wallaahi de horta safarada iska dareemaysaa laba xilli baa jira xilli xagaabaxa xilli dayra xilliga dayrta waxaa moodaa inay shaqada xooga aad u badan tahay mashquulka basaskuna ay aad u tira badan yihiin waayo taasoo keenaysa inay shacabka ay magaalada ka baxaan maadaama xilli kureyl la galay waqtiguna cimilada aada u kulushahay laakiin sanadkan dadku aad ba xagaabaxeen oo magaalada kuleylka saad u jira saa dartaa loo xagaabaxay
hadda magaalada boosaaso aad joognaa astaanka ayaa joognaa maxaa qaadaysaan weli xagaabixi ma socdaa mise waa istaagay may xilligan xagaabixi waxaa moodaa inuu si dardarsi leeyahay maalin maalinta dhambeysa dadku maadaama marka hore itixaamaad intooda badan u joogeen dadka qaybna ay sugayeen de mataqalan cimilo xooga ay sii bedasho ama ay isdhehayeen xilliga qaboobaa jira ama magaalada waa sii qaboobaysaa intaa mataqaanaa safarku ay uga baaqanayeen laakiin hadda wax moodaa kulanku si leeba lixaasaday sidaa darteedna maalin maalinta ka dambeysa dadku ay sii guurayaan magaaladuna intooda badan ay sii cidlo noqonayso sii cidloobayso dadka qaadaan yaa u badan marka dadka aanu qaadna waxaa u badan waxaa u badan maamooyinka waayeelka iyo ciyaalada dumarka iyo xaasaska maadaama ay de raggu intooda badan ay shaqeeyaan oo muruqmaal yihiin iyo waxaa keenaya horta maciishada ugu daraneba ay dadku isticmaalaan waa shidaalka waxa ugu darane jira de waa xilli kulayl ah waa dareemaysaan gaariga duwar ka baxo daweyl baa dhacaysa fooraa jira dee shidaal intii aan ahayn buu cabayaa waayo maadaama gaariga dusha laga raro sida dusha looga rarayo dadka alaab bay wataan boorsooyin bay wataan farshaan bay wataan miisas bay wataan naxashiin sariray wataan qaarkood baa aqaladoodii kumbileeda qaato oo dee aan magaalada kulahayn hanti oo iska waxay yihiin dad kiraalayaal ah oo waxba ka tegin dadka qaybna waxaa jira intay hantidooda ka tagaan dee aan waxba qaadan oo farshaanta yarka ay ku seexanayaan waxay korsanayan cuntada intaa qaata qaybna waxay sameeyeen de alaabtoo dhan bay rartaan marka maadaama gaarigii shidaalka uu hadda oo kale garow markuu baxo oo kale warkaab qaado oo kale cabi jiray konton ama konton iyo shan cabi jira oo kale markaa reer rarto oo kale oo dusha alaab saarto markaa ugu yartaa sideetan litir baa cabisa dabeel baa dhacay shidaalku markaa lacagaha markaa isku celiso konton iyo shan konton iyo afar adugu badnaan konton iyo toddoba door buu noqdaa shidaalkaas marka shidaalkaasoo qaaliyaa ka cabanaa shidaalkaas waxaa qaali nagu ah inteeda kale de mishadu iska caadi
dhinaca kale cabdifataax maxamed cabdi oo ah isku xiro gaadiidka iyo weliba dadka doonaya inay boosaaso ka xagaabaxaan kuwaas oo loo yaqaano kaariyaasha gaadiidka ayaa sheegay in dhaqaalo badan oo noloshooda ay ku dabaraan xilliga kulaylaha ay ka sameeyaan annaga waxaa noo faa'iido badan xiliyada xagaaga xiliyada xagaaga aad baa loo shaqeeya degaargu jaanis ma helo muddo adugu intaa dhowrka biloodoo jira kulaylaha adugu ama labada bilood aduu yara kuleylka ama saddexda bilood bawrta hortaa si fiican bay u shaqeeyaan xilliyada qababahana dee waxaa weeye shaqadooda iskama badno wixii waa shirkadoo bawrta taray galaan marka tarugu iska dheeraadayo shaqada badan ma jirto qababaha nafta iyo gaariga iyo shidaalkan baa la ilaaliyaa iyo ma garanaysaa nolosha qofkan baa la ilaaliya iyo halyoonka bis laakiin inta kale xilliyada wax soo saarka ay bawrtu leedahay oo lagu xisaabtamo waa xilliyada xagaaga sida carwooyinka iidahoo kale ay ugu xisaabtamaan baa anaguna bilaha xagaaga ugu xisaabtana sidee isugu xirtaa marka dadka raba inay xagaa baxaan iyo gaadiidka shirkadaha dhallinyarada dareewalada ka iyo anagu dee rag in badan shaqaynayay oo la bartay ummaddoona ay taqaano badankooda baan baanu ka mid nahay oo macmiil badan leh ummaddu waana soo wada wacyan inaanu xafiisnahay oo dee dadkii bawrta basaskii hayey inaanu nahay bulshadu badankooda way ogyihiin waxa kuwa kalena kuwa kale nagu soo xidhay reeruhu wayna soo wacayan waad qoraysaa laba reer saddex reer mid walba meeshuu rabo gaariga ay u baahan yahin baad dee saaraysaa reer kombileed haddii gaari kombileed oo barayo dee maran baad u diraysaa iyo qaadayo geynaya meeshay rabeen heshiiskana annagu naga go-ayo annagaa la heshiina darawalintuna dee rakaabkan bay si wacan u dhaqaalayeenoo way geeyaan darawlinta iyagoo heshiis kama go annaga xafiisyadan bay heshiisku naga go-aa bis daloolku reerka waa loo diraya wuu qaadaya wuu geenayaa waa ka noocaatan xafiiska loo diraa dhaqaalahasaasan uga samaynaa waa ka qoysaska ugu badan ee magaalada boosaaso ka xagaabaxaya ayaa ah carruur iyo weliba dadka waayeelka ah kuwaasoo inta badan u nugul inaysan u adkaysan karin kuleelka daran ee xilligan ka jira magaalada boosaaso carafaad cabdi oo qoyskiisa ka xagaasaaraya magaalada boosaaso ayaa ii sheegay inaysan u saamaxaynin in carruurta ay ku sii noolaadaan magaalada maadaama maalinba maalinta ka dambaysa uu kuleelka si aad sii noqonayo ugu badnaan toddobay ka kooban yihiin marka sanad ka sanadee waan waan sii saaraa waana soo celiyaa koley dadka waaweyn markay tahay magaalada way ka bixi karaan joogisteeda maadaama qofkii weynaa u adkaysan karo laakiin markay noqoto carruurta yararka oo xaafadda carruurta ay ku badan yihiin carruurta uma adkaysan karaan heerkulkan ka jira oo bilaha bilaha qaarkood aad bay u kulan yihiin laakiin markii bishaan oo kale la yidhaahdo waxaa dhacaa dabaylihii xagaaga dhaca taasoo xataa dee mara qaarkood dadkii magaalada aysan aada u soo socon oo meel kaga gabadaan maadaama dabaylo darani ay dhacaan marka waka isku soo wada duuboo magaalada boosaaso xilliyada bilaha qaar ayaa ah mid cimiladooda ay aada u kulushahay dadka qaarna waxay kuleelkaasi uga xagaa baxaan magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka qaar ee puntland sababta kuleelka ayaa ah cimilada oo xilliyadaasi aan isbedelin iyo weliba roobabka oo magaalada ku yar halka dadka qaarna ay ka cabanayaan korontada oo qaali ku ah haddii ay isticmaali lahaayeen qaboojiyaal taasoo ayn iska bixin karin ee dhaqaalaha korontada waxayna u guuraan magaalooyinka qaar ee puntland waxaana qorshahoodu uu yahay in dib ay u soo noqdaan xilliga ay cimiladu isbeddesho yuusuf maxamuud v o a boosaaso